waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com caumarkii samdas yaare iscasilay kadib cadaadis uga yimid lacago uu ka qaatay shirkad lala xiriiriyo china ayuu sheegay inuusan doonayn inuu ka sii jeediyo mucaaradka inay dowladda diiradda ku hayaan markuu dhammeeyey shir jaraa-id oo uu qabtayna ninkan hore uga tirsanaa golaha sare ee mucaaradka ayaa ballantiisii xajiyey isagoo diiday inuu ka jawaabo su'aalo dambe su-aalo ma lagu weydiin karaa maya ayuu ku jawaabay senator dastiyaari ayaa iska casilay golaha sare ee mucaaradka laakiin gebi ahaanba iskama uusan casilin siyaasadda iyadoo baarlamaanka afartan iyo shanaad uu bilowday asbuucii lasoo dhaafay wuxuu haystaa lix sano oo dambe oo uu senator sii ahaan karo hogaamiyaha mucaaradka bill shorton ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in sam dastiyaari uu mustaqbal fiican leeyahay xisbiga leybarkana uu wax badan usii qaban karo jim jalmers oo afhayeenka xisbiga ee arrimaha maaliyadda ayaa ku raacay hadalka bill shorton isagoo la hadlayay sky news waxay ila tahay in iscaasilaadan oo ay tahay mid kumeel gaar ah saam wax badan ayuu qaban karaa inta ay dalkan ka jiraan dad xaquuqdooda lagu duudsiiyo dhinaca dhaqaalaha door ayaa uga bannaan saam inuu difaaco dadkaasi waa nin doodiisuna waxtar tahay laakiin dowladda ayaa sheegtay in laybarka iyo saam dastiyaari aysan nadiif ahayn mister dastiyaari wuxuu ku adkaysanayaa inuusan wax sharci darro ah ku kicin markii shirkad china lala xiriiriyo ay ka bixisay lacag lagu lahaa iyo iyadoo hore looga caawiyey lacago garyaqaaneed oo lagu lahaa laakiin wasiirka socdaalka bira dutton ayaa radio two g b u sheegay in lacagtaas laga bixiyey ay saameyn ku yeelatay sam markuu taageeray doodda china ee badda koonfurta china ee lagu muransan yahay kama uusan jawaabin su-aasha aasaasiga ah ee ah sababta uu u mooday inay sax tahay in laga bixiyo lacag shaqsiyan isaga lagu lahaa oo ahayd midii qareemada oo tobannaan kun oo doolar ahayd iyo kun iyo lixdii boqol oo doolar maxaa kaloo jira oo intaas dheer weeye su-aasha la isweydiinayo maxayse tahay sababta shorton uu u moodayey in waxaasi ay caadi yihiin juuntii lasoo dhaafayna website afka china lagu qoro oo aad loo akhristo oo magaciisa la yidhaahdo sydney today ayaa qoray in sam dastiyaari uu ballan qaaday inuu taageerayo go-aanka china ee badda koonfurta china hadalka sam ayaa yimid mar uu shir jaraa-id la qabanayay ganacsade jiniis australiyaana oo deeqa siyaasadeed bixiyo oo hore uga caawiyey sam inuu ka bixiyo lacag qareyma ku lahaayeen falkan sam ayaan waafaqsanayn booska leybarku ka taagan yahay deeqaha ay siyaasiyiintu qaataan laakiin jim jalmers ayaa sky news u sheegay in sam dastiyaari wuxuu doonaba ha ka yidhaahda badda koonfurta china laakiin hadda uu taageersan yahay siyaasadda leybarka waxay ila tahay inay waqtilumis tahay inaannu dib u raacno oo dib ugu noqonno hadaladii hore sam waa laga jaray wuxuu sameeyey waa nin saaxiibkay oo aannu isku dhownahay waana ka xumahay inuu iscasilay xalay khasnajiga dowladda federaalka scott morrison ayaa sheegay in bill shorton ay ahayd inuu markiiba shaqada ka fariisiiyo sam asbuuci lasoo dhaafay wuxuu intaa ku daray in leyborku uu isku dayayo oo keliya in iscasilaadda ay kaga baxsadaan cawaaqibka ka dhashay falkiisa sababta uu isu casilay waxay tahay inuu qalad galay wuu iscasilay sababtoo ah wuxuu caqabad siyaasadeed ku noqday leybarka taasina waxay muujinaysaa inaysan weli fahmin waxa ay sameeyeen isbahaysiga ayaa aqalabiyad yar ku haysta baarlamaanka mid ka mida dadka taageeraya dowladda waxaa ka mid a xildhibaanka madaxa bannaan ee tasmania laga soo doorto andrew wilki wuxuu warqad u qoray ra-iisul wasaaraha iyo mister shorton warqaddaas oo uu ku sheegay inuu hindisayo in gebi ahaanba la mamnuuco deeqaha siyaasadda ee dadka ajaaniibta ah oo ay bixiyaan haddii uu taa ku guulaystana ma jiri doonto qof ama shirkad ajanabiya oo lacag siin karta xisbiyada siyaasadda austareeliya baarlamaanka ayaa mar kale dib u furmaya asbuuca soo socda waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali